إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan madaafiic ayaa lagu garaacay guri uu degmada balcad ka degan yahay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa howlgalo ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose hiiraan iyo baay taliska ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka hadlay dagaalo ka dhacay qeybo ka mid ah soomaaliya iyo dhulka n f d ee ay gumaysato dowladda kenya soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ayaa weerara ku qaaday xarumo ganacsi oo ay kenyaatigu ku leeyihiin dalkaas ciidamada dowladda federaalk ayaa kufsi iyo biliqo xoogan ka geystay deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa gudaha u galay magaalada bahardaar ee caasimada gobolka amxaarada dowladda koonfur afrika ayaa sheegtay in nin soomaali ah ay ku qabatay maanduuriyaha qaadka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran madaafiic ayaa lagu garaacay guri uu degmada balcad ka degan yahay madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle warkan iyo war kale oo ku saabsan ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo howlgalo ka fuliyey gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose hiiraan iyo baay wararkaasi waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ah waxa ay ka fuliyeen shan gobol oo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ka horreyno dhanka gobolka shabeellada dhexe rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tira madaafiica ku garaacay guriga degmada balcad oo ka degan yahay hogaamiyaha maamulka la baxay hirshabeelle ninka lagu magacaabo cali guudlaawe xilligii madaafiicda lagu weerarayay guriga waxaa ku sugnaa cali guudlaawe balse waxa ay wararku sheegayaan inuu si darqi ah kaga badbaaday isla shabeellada dhexe guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sidaasoo kale madaafiic ku garaaceen saldhigga ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa burundi ay ku leeyihiin degmada balcad dhanka gobolka hiiraanna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax ku weeraray guri ou degmada buulaburda ka degan yahay sargaal ka tirsan dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabo nuurjikai sargaalkan oo si gaara kaga tirsanaa ciidamada nise loogu yeero ayaa ka badbaaday qaraxa balse waxaa burbur xoogan uu soo gaaray gurigii uu ku sugnaa dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda waxay xala madaafiic ku garaaceen garoonka magaalada baydhabo halkaas oo ay saldhigyo ciidan ku leeyihiin ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ee halkaa duulaanka ku jooga tiro madaafiica ayaa ku hobatay gudaha garoonka welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu laegyahay isla gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka loo yaqaano makuudo ee magaalada baydhabo howlgallada gobolka baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xala ka fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ah weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa halka loo yaqaano xera koobaad ee degmada diinsoor dhanka jubbada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xala dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada shisheeye gaaraan kuwa kenya ay ku leeyihiin degaanka hosingow shabeellada hoosena rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala weerar ku qaaday xero ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ay ku leeyihiin degaanka galweyn ee u dhow magaalada buulamareer taliska ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa ka hadlay dagaalo ka dhacay qeybo ka mid ah soomaaliya iyo dhulka n f d ee ay gumaysato dowladda kenya warbixinta warkaasi cabdisamed ayaa soo jeedinaya afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdilcasiis abu muscab oo wareysi siinayay idaacadda islaamiga ah ee landalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu tafaasiil dheeraada ka bixiyey howlgallo culus kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ka socday qeybo ka mid ah gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya iyo sidoo kale dhulka n f d oo ay gumaysata dowladda kenya sheekh cabdilcasiis ayaa wuxuu ugu horeyn ka waramay dagaalo qaraar oo ciidamada mujaahidiinta iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka ah ku dhex maray qaybo ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee mudug mudug waxaa ka dhacay laba dagaal oo waaweyn dagaal wuxuu ka dhacay deegaan kale ee qaycad oo magaalada bacadweyn u dhow dagaalkaas wuxuu dhacay labiyo tobankii rabiicu thaani dagaal wuxuu aad la isugu noqnoqday shan jeer ayaa murtadiinta halkaa lagu jebiyey waxaa ka dhimatay sideed murtadiinta ayaa halkaa uga dhimatay shan iyo tobanna waa looga dhaawacay waana la jebiye waxay dib ugu laabteen goobihii ay kasoo duulaan tageen sidoo kale lix iyo tobankii rabiicu taani dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka dhaceen bacaadka faarax aadan oo aduleedka magaalada xarar dheere waxaana dagaalladaas lagu dhaawacay toddoba askari oo murtadiina murtadiintana waa la jebiyey intaas kadib sheekhu wuxuu faahfaahin ka bixiyey dagaallo kale oo qaraar kuwaasi oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda duleedka degmada ceeldheer dagaalka koowaad wuxuu dhacay saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix hijri halkaas waxaa ka dhacay dagaal aad u xooggan waxaana soo qaaday oo weerarkiisa lahaa murtadiinta iyo ciidamo maraykan oo iskaashanahaya iyo caloosha ushaqaysayaasha bangaraaf intaasoo isla socda ayaa dhaqdhaaqay halkaa ka bilaabay mujaahidiintuna dhaqdhaqaaqyadaas ayagoo la socda ayay weeraradaas baalkisheega ay soo wadeen nimankaas weerar kala hortageen dagaallo adag ayaana halkaa ka dhacay dhimashada marka murtadiinta halkaa ku gaadhay marka laysku xooriyo waa toddobiyo toban waxaa kaloo maantaa la dhaawacay labaatan iyo kow murtad dib ayayna u jabeen oo waxaweyaan ugu laabteen meelihii ay ka yimaadeen waxaa xigay dagaal isaguna aad iyo aad u cuslaa jabkii ugu adkaan oo ka soo gaaray maalmahan murtadiinta dagaalkaas wuxuu dhacay afar iyo tobanka rabiicu taani waxaa laga dilay soddon iyo lix murtad soddon iyo kow ka mid ah bakhtigooda maalinta ayay goobtii uga tageen waxaana dul istaagay mujaahidiinta sawiradoodana waxaan filayaa inaad ka daawateen internetka ood aragteen oo la baahiyey oo hadal waxaweye kutarkuteena maahan waa itusoo itaabsii waxay halkaa mujaahidiintu kaga qanimaysteen soddon iyo kow qori waxay kaloo qanimaysteen mujaahidiintu rasaas iyo saanad iyo agab kaloo ciidan howlgallada ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen koonfurta soomaaliya waxaa ka mid ah dagaallo adag oo ay kaga hortageen ciidanka shisheeye ee burundi oo garabsanaya askarta dowladda federaalka iyo diyaaradaha maraykanka kuwaasi uu dagaalkooda ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada balcad ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekha ayaa ka bixiyey tafaasiil dagaaladaasi iyo guulihii ay ka gaareen
shabeellada dhexe usbuucii lasoo dhaafay oo dhan dagaal baa ka socday meeshaas u dhexeeyey murtadiinta iyo kufaarta afrikaanta ah iyo diyaaradaha maraykanka oo dhinac ah intaasoo isla socda oo weerar ciriya dhulbaa soo qaaday iyo mujaahidiinta oo ilaahay subxaana watacaala garabsanaya oo dhinaca wuxuu ka dhacay dagaalkaasu meesha layaha yaaqle oo ah deegaan ka tirsan degmada balcad ee shabeellada dhexe maalintii koowaad dagaalkaas mujaahidiintu waxay ku dileen shan isugu jirta kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta waxay ku dhaawaceen lix askari waxay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen laba maxbuus oo murtadiina oo midu dhaawaca yahay waxaa kaloo jiray maalintaas shan iyo toban murtad oo doon ku safraayey oo webiga shabeelle ku safraayey inay mujaahidiintu rasaas la dhaceen halkaasna ay doontii kula qallimantay shan iyo tobankii murtadna ay biyihii ku hafteen oo halkaa ay ku dhinteen oo waxba ka badbaadeen halkaa ilaahay ku halaagay intaa kadib mar kale ayay soo rogaal celiyeen murtadiintu siddeed iyo tobanka rabiicu taani kun afar boqol afartan iyo lix maalintii isniinta ahayd dagaal aad u xooggan ayaa halkaas ka dhacay oo lagu jebiyey cadowga waxaana laga dilay sagaal askari oo isugu jirta kufaarta afrikaanta ah gaar ahaan ciidanka burundi iyo murtadiinta lix iyo toban kalena waa laga dhaawacay howlgalladii mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyeen maalmihii lasoo dhaafay kuwooda ugu muhiimsan ayaa sheekh cabdilcasiis wuxuu ku tilmaamay duqaymo ay ciidanka mujaahidiinta qaybtooda jugta culus ku garaaceen saldhigyo ay ciidamada maraykanka iyo kuwa reer galbeedka ah ku leeyihiin qaybo ka mid ah koonfurta soomaaliya siiba ciidamada maraykanka waxaana ka mid ah saldhigyada mujaahidiinta ay si gaara u beegsadeen kuwa uu maraykanku ku xoogan yahay sida balli dogle xalane mid ku yaala kismaayo iyo sidoo kale kuwa kale waa kan sheekha oo ka waramaya duqaymahaas waxaana ka sii horreeyey duqaymo oo meelo kala duwan lagu beegsaday intii bishaan lagu jiray oo ilaahay subxaana watacaala uu mujaahidiinta u suurtageliyey goobaha la beegsaday afar gooboodoo ka mid a maraykanka ayaa ku sugnaa ciidamadiisa waa balli doogle garoonka kismaayo eelxalane oo ku taalla magaalada muqdisho iyo deegaan kale kulbiyow afartaa gooboodba ciidamada maraykanka ayaa lagu duqeeyey ilaahay subxana watacala mar hore iyo mar damba aan u mahad celinaynaa gunaanadkii sheekh cabdilcasiis abu muscab ah fayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu ka waramay dagaallo qaraar oo ciidamada mujaahidiinta ay kala hortageen ciidamo kenyaati ah oo doonayay inay dhaqdhaqaaq ka sameeyaan deegaano ka tirsan gobolka mandheera oo ku jira gumaysiga dowladda kenya wuxuuna sheekhu sheegay in ku dhowaad labaatan askari oo kenyaati ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen howlgallo isugu jira qaraxyo iyo dagaalo toos ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen askarta kenya soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ayaa weerar ku qaaday xarumo ganacsi oo ay kenyaatigu ku leeyihiin dalkaas warkaasi waxaa inoo haya cabdalla mukhtaar waxaa habeenkii xalay ay dad soomaali ah oo dhallinyaro u badan ay weerar ku qaadeen xarumo ganacsi oo ay dad kenyaan ah ku leeyihiin magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya dhallinyarada soomaalida ah oo dhagxaan ku weeraray meheradaha ganacsiga ay kenyaan ku leeyihiin oo ku yaala xaafadda islii oo ah goobaha ay ku badan yihiin dadka soomaalida weerarkan gacan ku hadalka ah ayaa la soo warinayaa inuu dhaliyey khasaare hantiyeed soomaalida ku dhaqan halkaasi ayaa waxa ay weerarkan ku sheegeen in ay u qaadeen dulliga iyo dulmiga lagu hayo soomaalida iyadoona ay diideen in midba maalin laga dilo dhowaan ayay ahayd markii gabdho soomaaliyeed lagu dilay magaalada nairobi ee caasimadda dalkaasi kenya ciidamada dowladda federaalk ayaa kufsi iyo baliliqo xoogan ka geystay deegaano hoostaga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe mubaarag ayaa ka waramaya ciidamada dowladda federaalk ayaa duulaano ku soo qaaday deegaanada dhacdowleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe askartan ayaa waxay kufsi iyo boob ka geysteen deegaanada kale ah yaaqle shanlow dhagaxow mukadheeri iyo deegaano kale oo hoostaga degmada balcad kaasoo ay dhowaan cashar lam ilaawaan ay ugu dhigaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidankan oo muddooyinkii dambe duulaano ku ahaa deegaanada lagu maamula shareecada islaamka ayaa deegaanada billiqo ka geystay halka dumarka muslimaadkan ay kula kaceen kufsi aad u foolxun qaar ka mid a odayaasha deegaanadaasi ayaa si kulal uga hadlay dhibaatada ay askarta dowladda federaalk u geysteen iyagoona sheegay in hantidii ay ka boobeen bulshada ay la aadeen dhanka deegaanada qalimow xawaali iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe waxa waaye horta tuulada yaaqle aan haddaan ka soo baxay guri aan la jirinin oo la dhicin ma laha dukaan hadda sheegin farbalaki hoolaha la qashtay guryaha laga jabsaday oo hoolahana la qashtay farbalaki iyo yaaqle dhibaatadooda waa isaan saaray anaa arkay ma garan waxaa geystay nimanka diiratada eh waa nimanka dawladda isku sheegayaan oo beriga soo weeraray waddanka oo masaakiintan dhac u geystay oo boob u geystay intaas waa walaal low dhagaxoow yaaqle koorehde bukudheere degmada balcad wahe waxaa ka dhacay dadka iyo deegaankaba waa xoogaa waa la burburiyey waa la burburiyey dhibaa loo geystay waxaa uu geystay dawladda murtadiinta ah dawladda iskasheega ah waxay ka geysteen bilalaqo oo baaxad weyn oo guryaha la jajabsaday hantidii taale la qaatay naf iyo maal ankee badar lagama tegin marasha lagama tegin good lagama tegin kuraas lamaga tegin kiyo joodira ma laga tegin guryaa lama yeerin waa la jijiyo waa la burburiyey wax laga tegin jiraan waxay u qaateen qeyb waxay u qaateen khalimow qeybna waxay u qaateen xawaadley tuuliyaasha dhammaantooda mukidheere kooreere yaaqle dhagaxow shallow farabarki toos toos aan ugu joogsana tuula aan dhex joogsana ma jiraan tuulo la dhaafe ma jiro wax ilaahay ka qabti maayna wax ay unaxariistaan ama ay dhaafeen ma jiraan dhammaan way qaateen xataa dhagaxow gabaday ka kufsadeen haa dhibkaasay noo geysteen rafaadkaasay noo geysteen wayna barakiciyeen wax walbay noogu sugeen ay noogu sameeyeen wax noo dhiman hadda oon dhoorahayna ama ay noo dhooren ma jiraan wallaahi adiga waxay kasoo bilaabeen shan low meesha la leeyahay shan low adiga soo ilaahay ogyahay ayay u dhaceen adiga een u baareen guryaha masaakiinta waxay lahayeen oo dhan ay qaateen waxa dugaan iyo adiga agabka yaali oo dhan waa karafteen waxay kuxijeen dhagaxood ay kuxijeen kadaalika saas oo kale adiga agab horta sheegitaan male adiga iyo wixii dugaan yaali oo dhan waa qaateen marka waxa ay boobeen adiga yaaqla waa ugu dambeysay yaaqla adiga waxay u dhaafeen male adiga hal guud ugama tegan yaaqle ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee sheeyaha caratuurka u ah ayaa dhibaato ba'an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar walba u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay na lool yihiin bulshadan waxaan marar badan dhegeena ku maqalnay aabbo soomaaliyeed iyo hooyooyin ooynaya kuwaasoo ka ed sheeganaya madaxda dowladda federaalk iyo askarta maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa gudaha u galay magaalada bahardaar ee caasimada gobolka amxaarada sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cabdiraxmaan beder wararkee naga soo gaaraya waqooyiga waddanka ethoobiya ayaa waxay ku waramayaan in maleeshiyaadka mucaaradka ku ah dowladda abiy axmed ee faano loo yaqaano ay gudaha u galeen magaalada bahardaar ee caasimada gobolka amxaarada weerar ku bilowday qaraxyo laga maqlay guudahaan magaalada bahardaar ay ciidamada faano ku qaadeen magaaladaasi waxaana halkaasi ka dhacay dagaal adag sida ay dadka deegaanka soo warinayaan mana jirto wax faahfaahin dheeriya oo weerarkaasi laga helay dowladda xabashida ethoobiya weli dhankeeda maysan ka hadlin arrimo ku saabsan dagaalkii xalay ka dhacay magaalada baardaar ee gobolka amxarada waxayna maleeshaadka faanu dhankooda sheegteen in xarumaha ay weerareen ay ka mid yihiin xarunta warbaahinta ee dowladda xabashada etoobiya ee ku leedahay magaalada iyo xarumo kale oo dhowr ah ilaa iyo hadda lama helin tafaasiil rasmiya oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarka ay maleeshaadka amxarada ee faanu ku qaadeen magaalada baardaar balse ila wareedyo ku sugan magaalada oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in magaalada laga maqlay dhawaqa rasaas xooggan oo isweydaarsanayaan dhinacyada waxaa muddooyinkii dambe si aada u sii holacayay dagaalka u dhexeeya maleeshaadka faano ee dagaalkaada kula jira dowladda abiy axmed iyo militariga xabashida dhowaan ayaan ahayd markii ciidamada xabashida laga dilay toddobaatan askari kadib dagaallo ka dhacay degmada goojam sida ay sheegatay kooxda faano warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah alfurqaan dowladda koonfur afrika ayaa sheegtay in nin soomaali ah ay ku qabatay maandooriyaha qaadka tafaasiisha warkaasi ku aadan farxan cali ayaa ka waramaya war ka soo baxay booliska dowladda koonfur afrika ayaa lagu sheegay inay xabsiga dhigeen muwaadin soomaali ah oo ay tilmaameen inay ku qabteen boqol kilogaram oo qaad ah oo qiimihiisu ku dhow yahay sagaal iyo toban kun toddoba boqol iyo konton dolar ninka ay qabteen booliska koonfur afrika ayaa lagu magacaabaa maxamed deeq waxaana laga soo qabtay garaash uu ku sugnaa oo ku yaala magaalada johannesburg ninkan soomaaliga ah ayaa lagu soo ogay dacwad la xidhiirta ka ganacsiga maandooriyaha waxaana uu arbacadii ka soo muuqday maxkamad ku taala dalkaasi maandooriyaha oo ay sidaasi isaga ilaalinayaan dowladaha aan muslimka ahayn ayaa iminka waxa aad looga isticmaalaa dhulalka ay ku nool yihiin muslimiinta ka ganacsiga maandooriyaha ayaa halis ku ah badqabka iyo caafimaadka bulshada kana dhalan karta arrimo caafimaad darro oo halis ah iyadoona qofka ku riixi karta xatooyada iyo xumaanta maandooriyaha ayaa lagu tilmaamaa inuu yahay khatarta ugu weyn ee maanta haysata bulshooyinka caalamka gaar ahaan dhalinta soomaaliyeed culimmada iyo dhakhaatiirta ayaa ku tilmaamay maandooriyuhu inuu yahay hoyga xumaanta goobaha ay maamulaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay howlgallo ay ku ciribtirayaan maandooriyaha ka fuliyeen wilaayaadka dhaca waqooyiga galbeedka bariga iyo bartamaha soomaaliya warkii alfurqaanna xilligan waa naga intaa